wasiirka wasaaradda qoyska ee horumarinta xuquuqul insaanka ee dowladda federaalk soomaaliya qadiijo almaqsuumi ayaa kulan muhiima la qaadatay qaar kamid ah habeenka soomaaliyeed kulanka ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa ka qaybgalka haweenka ee hanaanka siyaasadda horumarinta bulshada iyo ilaalinta xuquuqda asaasiga qaar kamid ah haweenka soomaaliyeed ee kasoo qaybgalay kulankani ayaa ka hadlay muhiimadiisa ilaahay jacaylkiisa iyo xiriirkiisa hanagu nooleeyo marka waxaad ogaataa qof wax loo sheegaya ma tihid laakiin waa iska keen daqaan dumar waxaan jecelnaa inaan wax sheegno marka adaan wax kaa sugaynaa amarka waa nagula shaqaynayaa waxaad ogaataa habeen imaanin waa isla soo jeednaa annaga civil societykan kaa xignaa meesha wax dhib ka dhaco iyo wax ka dhacaan sidaan u qabsan karnaa qabsana marina intay kula joogto communication fiican helidano wasiir waxaan kaa codsanaynaa in albaabkaaga qof kastaahi uu u furan yahay gabar soomaaliyeed ah hadday noqon lahayd mid xel hayso hadday noqon lahayd mid masaakiina hadday noqon lahayd mid xoolo haysato mid xoog leh dhammaantood wasiir waxaan rajaynaynaa inay albaabkaaga u furan yihiin waxaa la yidhaahdaa inkastoo nin geesiya ragga gaada dheer yahay haddaan garabka laga qaban guulaysa maayo wasiir diyaaraan kuu nahay shaqaan diyaaru nahay haweenkiiyaan nahay hooyo daalanaan nahay waxaan rabnaa gabadheennayaa tahay walaasheenaad tahay garabaad noo tahay maanta gabdhaha hiil ayay kaaga baahan yihiin waan ku garab taaganahay maadaama anigaan ka socda xafiiska madaxweynaha mar kasta waxalaaliya wixii hawl ah ee looga baahanaya inta aan xerada aan ku jira ee madaxtooyada xilli kasta oo wasaaradda qoysku ay u baahan tahay shaqo in laga qabto oo gabdhaha xeendaabka ku jiraa in lala shaqeeyo garabkaagan taaganay waana ku faraxsanahay inaan ku horfadhino galabto waqti aadna siisid inaa haweenkii isku wada keentay sababta waxawaay wasiir hadoo imaado waxaa dhihi jiray luuqyadoo dadkiisa ku shirsadaa hore u socdaa laakiin ma sameynin cadaaladaa samaysa goonigooni ma noo shirne hal maraa isku wada wacda taasna aadaan kaaga mahad celina
inta kulanka socday wasiir khadiija ayaa ku boorisay haweenka inay kaalin mug leh ka qaataan dhismaha nabadda iyo horumarka dalka iyadoo hoosta ka xariiqda muhiimadda ay leedahay midaynta dadaalada haweenka soomaaliyeed waxaa kale oo laga wada hadlay caqabadaha haysta haweenka iyo sidii xalwaar looga gaari lahaa soo martay iyo culeyso badan iyo xaalado badan iyo caruur badan iyo awlaadeena badan oo walaalo ay yihiin oo ku baaba'ay waxaa u baahana waxay tahay inaan istaagno xaalada maanta ay ku jirto soomaaliya idinkaana laga sugaa inaan ka saartiin aniga keligayga wax ma qaban karin la-aantiina marka aada iyo aada waxaan iga mahad celinaa soo dhaweyntiina aniga waxaa rabaa waxay tahay kulamadeena inaan saddexdii biloodba la shiro laakiin shirkiina ma noqon doono sheekada sidaan eh wuxuu noqon doonaa waxay tahay subject muhiima laga hadlo kulanka ayaa qayb ka ahaa dadaalada joogtada ee wasaaradda ay ugu jirto horumarinta iyo daaficida xuquuqda haweenka iyo caruurta soomaaliyeed